alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin maanta oo ah maalin arbacaha bisha mayna ay tahay toddobiyo labaatan labadii kun iyo labaatanka waxaynu mar kale isugu nimi kulankeenni maalinlaha ahaa aynu bulshada kula wadaagi jirnay xaaladda xanuunkan covid nneteen ee waddanka somalilan afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey waxa baadhitaan lagu sameeyey siddeed iyo labaatan qof waxaana xanuunka laga helay siddeed qof siddeedda qofe laga helay shan qof waa rag saddex qofna waa dumar siddeedda qofa xanuunka laga helayba waxa ay degan yihiin gobolka muroodi jeex gaar ahaan waxay degan yihiin magaalada hargeysa siddeedda qof ee xanuunka laga helay waxay u qeybsan yihiin da-da u dhaxaysa labaatan ilaa sagaal iyo labaatan jir hal qof weeyaan da-da u dhaxaysa soddon ilaa sagaal iyo soddon jirna lix qof weeyaan da-da u dhaxaysa konton ilaa sagaal iyo konton jirna hal qof weeyaan sidaa daraaddeed dadku wuxuu u badan yahay da-da u dhaxaysa soddon jir ilaa sagaal iyo soddon jir oo ay noqdeen lix qof siddeeddaa qof ee afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey aynu xanuunka ka helnay waxay tirada guud ee xanuunka laga helay guud ahaan qarankeenna somalilan ay ka dhigaysaa laba boqol iyo shan iyo labaatan qof waxaa muuqata iyaduna inay kor u socoto tirada cudurka ka bogsanaysa ee marka laga baadho negative ka noqonaysa taas oo lagu xaqiijiyey shaybaad iyada oo maraysa ilaa saddex iyo labaatan qof iminka inta xanuunka ka bogsatay afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey wax dhimasho ah oo ku soo biiray ma jirto marka laga hadlayo dhinaca shaybaadhka guud ahaan dadka laga qaaday waxa uu marayaa kun iyo saddex qof iyada oo ay kor u socoto tiradu waxaa iyaduna muuqata in dadka ka ladnaanaya ee ka soo baxaya cusbitaalka gaar ahaan cusbitaalka daryeel ay iyadana badan tahay iyadoo maanta aynu fasaxayno shan qof oo shaybaadhkii laga qaaday shalay waxaa markaa muuqata in cusbitaalka daaweyntiisii ay socoto gaar ahaan cusbitaalka daryeel oo si wanaagsanna ay u socoto dad badanina uu ladnaanayo alxamdu lilah waxaa kale oo iyaduna jirta oo sideedii inoogu socotaa hawshii maalinlaha ahayd ee ay wasaaraddu ku mashquulsanayd ee ahayd dhinaca ka hortagga dhinaca daaweynta dhinaca shaybaadhka iyo dhinaca la socoshada xanuunkan intaba waxaan soo qaadi karaa howlaha ka socda dhinaca xuduudaha oo afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey dadkii soo galay ee laga hubiyey xumaddu ay ahaayeen kun iyo afar boqol iyo siddeetan halka afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey dadka col centerka la soo hadleeyay marayeen sagaal kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdan tirada guud ee karantiinka inoogu jirtaana waxay maraysaa siddeed iyo siddeetan qof halka xirfadlayaasha caafimaad ee isdiiwaangeliyey ee diyaar u ah inay si mutadawacnimo ugu shaqeeyaan dadkoodu ay marayaan siddeed boqol oo qof waxaa iyaduna jirta oo aan diyaarinay oo diyaarsan qaab cusbitaallada lagu daweynayo dadka lagu gaadhsiiyo oo loogu qaybiyo ogsajiinta markaa sidaasi la mida ayaanu cusbitaallada dadka yaal oo dhan ugu qaybinaynaa ogsajiinta ilaa inta ay imanayaan mashiinadeennii aynu kala dhigaynay meelaha kala duwan iyo ogsajiintu marka waxaynu samaynay system ay dadka ama cusbitaallada lagu daweynaya xanuunkan aanay u waayin ogsajiin oo loogu qaybiyo ogsajiinta oo iyadoo tii hore taalla ta dambe la geeyo markaa sistamkaasina wuu dhammaystiran yahay waxaa labaatankii silindar ee u horreeyey maanta loo qaadaya haddii aan la idhaahdo dhinaca magaalada furco iyada oo hore labaatan silindar oo kale loogu qaaday boorama kuwaasna markaanay dhammaanna la keenayo kuwoodii faaruq ahaa oo la geynayo marka waxaa kaloo iyaduna jirta in xarumaha lagu daaweeyo dadka ee magaalooyinka kala duwani ay wada shaqaynayaan oo gaar ahaan xarunta boorama hadday noqoto xarunta berbera xarunta burco intaaba ay dadyaalaan iyada oo haddii ay timaado gobollada kalena ay diyaar u yihiin sida gobolka sanaag iyo gobolka sool haddii ay kaysa soo kordhaan iyagana xarumahoogii ay diyaar yihiin oo ay diyaarsan yihiin waxaan jecelahay inaan iyadana aan sheego in agabka kala duwan ee ka hortagu isagana ay xarumuhu wada hayaan oo aan u qaybinnay oo ay xarumaha lagu daaweynayo dadku ay agabkii ka hortagu uu diyaar ku yahay isla marka uu sii dhammaanayo ama ay timaado inay soo yidhaahdaan waxaa sii go-aya agabkaasina diyaar loo yahay in loo geeyo intaanu agabkaasi goyn oo loo qaybiyo iyadoo laga warhayo oo iyadana aan samaynay qaab aan kaga warhayno agabka ka hortagga ee xarumaha daaweynta ee xanuunka lagu daaweeyaa inaanu kala bu-in agabkooda ay shaqaaluhu ay xidhanayaan ee ah waxyaalaha ka hortagga ah sida maasiska gooniska iyo waxyaalaha kale ee looga baahdo dhinaca shaqaaluhu marka ay la kulmayaan qof xanuunkii qaba waxaa iyaduna noo diyaarsan oo kale in meelaha kale ee aan lagu daaweynin xanuunka laakiin hawlihii caafimaadku ay ka socdaan sida xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyadana loo qaybiyo agabkii koortaga iyadoo hore cusbitaallada loogu qaybiyo ood ogeydeen ood markhaati ka ahaydeen iminkana waxaa diyaarsan qorshihii lagu gaadhsiin lahaa dhammaan xanaanooyinka hooyada iyo dhallaanka oo iyadana maalintaanu idiin yeedhi doono marka loo kala dirayo oo dhammaan loo qaybin doono agabka kahortagga ee ay ka mid yihiin face maskada iyo galofisada iyo wixii kale loo baahdo si ay xarumaha hooyada iyo dhallaankuna iyagana dadka shaqaynaya ay u qaataan oo ay u helaan intaas marka aan ku soo koobo warbixintii aan idinla wadaagayo waxaan jecelahay inaan bulshada halkan u mariyo kelmado wacyigelina oo aynaan maalinna ka daalayn si ay bulshada dhagaheeda uga bataan deedna ay u qaataan waxaan aynu gudbinaynaa inuu yahay wax dhab ah oo deedna ugu dambaynta la qaato aynu aragna maalin ay dadkeennu wada qaateen wacyigelintii aynu jeedinaynay wacyigelinta aynu jeedinayna waxaa ugu horeeya oo ugu mudan inaynu dadkeenna u sheegno in nidaamka xanuunka lagaga hortegi karo in lagu badbaadi karaa uu yahay nidaamka la yidhaahdo kala fogaanshaha nidaamka la yidhaahdo kala fogaanshaha oo bulshadu aanay isku iman dadkuna intii ku nagaan kartaa ay guryahooga ku nagaadaan inta kalena marka ay soo baxayso aanay tegin meelaha la ysugu yimaado ee buuqa ah xanuunkan si dhib yar ayaa loo kala qaadi karaa qofka xanuunka qaadaya eema qofka xanuunka sidaa lama garan karo oo qof calaamado gooniyale maaha oo qof aad odhan karto qofkaasa xanuunkii qabee ka fogow ma jiro qof kasta oo aad la kulmayso waa inaad u qaadataa ama aad u fahantaa inuu qabi karo xanuunka hadduu calaamad leeyahay iyo haddaanu lahaynba sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay badbaadada naftaada iyo nafta ehelkaaga deedna aad ku xisaabtanto qofkan aad salaamayso ama aad la sheekaysanayso ama aad inta badan la mujilayso ama aad garabka qabsanaysaa inuu yahay qof qabi karaa xanuunkii uuna ku qarsoonaan karo waxaynu nidhi dadka intooda badani ma yeeshaan calaamado markaynu leenahay calaamado ma yeeshaan macnaheedu waxa weeye waa qof caadiya ood u malaynayso inaanu qabin xanuunka qof caadi ood u malaynaysa inaanu xanuunka qabin ayaad ka qaadi kartaa sidaa daraad